gobolka tigre ee dalka etoobiya waxaa ka taagan xiisado u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka t b l f kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo xoogeysanaysay xiisadooda kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha wasiirada ee gobolka tigre oo ay bayaan kasoo saareen ayay ku buriyeen go-aanka horey ugu soo baxay taliyayaasha t b l f iyagoo intaa ku daray inaysan samayn karin wax tilaaba oo ka baxsan hay-adaha ammaanka ee gobolka tigre go-aanka hore ayay ku safeeyeen inuu yahay mid halis gelinaya mandiqadda sidoo kalena sababi kara in amni darro baahsan ay la soo daristo gobolkaas iyadoo ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn banaabaxyo gilgil ee gobolka tigre banaabaxyadan ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka aksum iyo maqalla kuwaasoo lagu kala taageerayay labada dhinac sidoo kale waxay banaabaxyadan ka dhaceen magaalooyinka cadwa iyo maajaw kuwaas oo qaarkooda lagu taageerayay maamulka kumeel gaarka ee uu majaraha u hayo kitaajo riida si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe cirka isku sii shareeray khilaafka ka dhex aloonsan mas-uuliyiinta maamulka t b l f kuwaasoo laba garab u qaybsamay iyadoona loo badinayo in khilaafkooda isku beddelo dagaalo gacanka hadal oo dhaliya khasaarooyin kala duwan